alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay kitaabu tahaara fasalkii u dambeeyey aynu qaadanay wuxuu ahaa axkaamta cadayashada waxaa la isweydiin karaa siwaagga muxuu ugu sheegay kitaabu tahaara waa min baab اlistiطraad sidii masaaishii hore aynu sheegnayba طahaaraduna waa laba nooc طahaaro la iska daahiriyo najaas ama xadaث طahaaradii waajibkahay taas iyo طahaaro la iska daahiriyo shay najaasba yaanu noqone nadaafa daro ah marka cadaygu طahaaradaasi labaad ayuu qabtaa oo afka markaa wixii wasak iyo uska ku sugnaa ayuu suulinaya qaala raximah اllah faslu fii furuudi اlwuduءi wa sunanihi fasalkan wuxuu ku saabsan yahay arkaanta weysada iyo sunayaasha weysada furuud waa jamcu fardin waa faral oo la jamciyey waxaana looga jeedaa ma طalba shaaricu ficlahu طalba jaazima waxaa sharcigu dadka mukalafiinta ka dalbay inay sameeyaan si go-aan oon ikhtiyaar lahaynna uuga dalbay waxaa isku mid ah cinda shaaficiya alfardu wاlruknu wاlwaajibu waxay kala duwaanuun rukunka iyo waajibka marka la joogo kitaab اlxaj sidaynu arki doonno in sha allahu tacaala halkan markaa furuud ulwuduu wuxuu uga jeedaa arkaan ulwuduu waa tiirarkii weysada waa umuurun min xaqiiqati alwuduu walaa tasixu biduuniha waa arrimo weysada lafteeda ka mid a oo la-aantoodna weysadu aanay ansax ahayn horeynu usoo dhigannay farqiga udhexeeya ashardu waalfardu ama aruknu waxaynu nidhi ashardu waa khaarij almaahiya shayga uu shardiga u yahay uu ka baxsan yihi oo qeyb ka mida maaha weysadu salaada shardi bay u tahay waanay ka baxsan tahay oo salaaddii ka mid maaha biyaha tahuurka ahi weysada shardi bay u yihiin weysadiina ka mid maaha waa ka baxsan yihi waruknuna min xaqiiqati shay wa maahiyatihi shayga uu rukunka u yahay ayuu xaqiiqadiisa iyo suuradiisa iyo dhabtiisa uu ka mid yihi oo iminka arkaantan weysadu maydhistii wejigii maydhistii gacmaha masixitaankii madaxa maydhistii lugaha dee waa weysada lafteedii waa qodobo weysadii ka mida qeybii weysadu ay ka koobnayd farqi kale udhaxeeya rukunka iyo shardigana waynu sheegnay waxaynu idhi ashardu maطluubun min bidaayati mashruuطihi ilaa nihaayatihi shayga shardiga qofka waxaa laga rabaa shayga uu shardiga u yahay bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa oo iminka weysadu salaada shardi bay u tahay qofku salaada marka uu gelayo ilaa markuu salaamo naqsanayo u dhammaynayo dee waa inuu weyse qabo wاlruknu maطluub fii maxalihi rukunkuna meeshiisunbaa la doonaya oo iminka tusaale ahaan dee arkaanta salaadda waxaa ka mid ah in faatixada la akhriyo sooma faatixada in la akhriya maya salaada oo dhan mid waajiba taho qofka laga rabo maya waa maxalkeeda meesheedaasun ragcad kasta qiyaamkeeda wahaakadaa iminka wejiga meedhistiisu dee bilowga weysada ilaa dhammaadkeeda lama rabo marka la gaadho uun wakhtigii wejiga la meydhayay unbaa la rabaa marka la maydhana hawshiisu intaasay ku dhammaatay oo inta isaga ka dambaysa lama rabo labadaa farqi baa udhexeeya shardiga iyo rukunka alwudu wowda waa la godi karaa waana la kordhigi karaa haddii wowda markaa la kordhigo alwadu la idhaahdo sida markaa arjaxa ah waa ismu lima yatawadau bihi waxa lagu weyseysanayo ayaa wadu la idhahda waa biyi lagu weyseysanayo marka haddii wowda la godo la idhahdo alwuduuna waa ficilkii weyseysiga laftiisii weeye markaa imika waa fu- fii furuudi lwuduu'i weysaysiga arkaantiisa ayuu fasalkani ku saabsan yihi alwuduu luqa ahaan sidii aynu hore u aragnay waa al- alxusn waljamaal oo quruxda iyo wanaagga sharcanna weysaysigu waa gaslu acdaaءin makhsuusa biniyatin makhsuusa waa xubno gaar oo kuwa aynu hore usoo dhigannay caawana dhigan doono maydhista la maydhaa weysaysi la idhahdaa iyadoo niyo gaara lagu maydhayo saasaa weysaysi la idhahdaa sunan wuduu sunayaasha weysada maxaa looga jeedaa sunna iyo manduub iyo mustaxab waa isku mid waxaana looga jeedaa maa alaba shaaricu ficlahu alaban hayra jaazim oo waxa shareecadu dadka ay tidhi sameeya samayntiisa laga dalbay laakiin si go-aan loogama dalbin oo ikhtiyaarka lagama wada qaadine hadday doonaan waa ka tegi karaan laakiin inay sameeyaan baa fiican oo ka xoog badan ka tegistiisa shayga sunnaha ah qofka mukalafkii wuxuu ikhtiyaar u leeyahy inuu sameeyo inuu iska daayo laakiin inuu sameeyo ayaa arjax xoog badan oo shareecadu ay dhiiri gelisa oo ajar lagu helaya xukunkiisu waa maxay sunnaha xukunkiisu yuthaabu faacilu imtithaala walaa yucaaqabu taariku qofka sameeya isagoo u hoggaansamaya shareecada oo cibaad ahaan u sameeya ajar buu ka helaya qofka ka tagaana dembaabi maayo ila waa sunne faral maahe wuxuu yidhi wa furuudu lwuduu'i weysaysiga arkaantiisu sittatu ashyaa shayaal oo lixa weeye culimada qaarkood mid toddobaad bay ku daraan waa almaau tahuur biyo daahira waxna daahirinaya laakiin sida saxda ah ee alimaamu nawowi raximah llahu tacaala uu yidhi biyuhu weysada ka mid maaha oo arkaanteeda ka mid maaha markaa shuruudda weysada ayay ka mid yihiin arkaanta ka mid maaha waanaynu ka jawaabi doonnaa ciidda maxaa loogu daray arkaanta tayamumka biyahana loogu dari waayey arkaanta weysada anniyatu weeye waa rukunka koobaad ama axaduhaa lixdaa faral midkood anniyatu waa niyeysiga cinda gasli lwajhi wa takuunu waxay niyadaasi ahaanaysaa oo qofka laga rabaa cinda gasli awali juz'in min alwejhi qeybta u horeysa ee wejiga ka mida maydhistiisa markuu bilaabayo markaasaa laga rabaa marka niyadu arkaanta weysaday ka mid tahay waxaana u daliila xadiidkii cumar inama alacmaalu binniyaat wainama likulli mriin maa nawa qof waliba wuxuu niyeystay buu leeyahay xubnaha maydhistooda dee hadduu u niyeysto isnadiifin ama isqaboojin taasuu leeyahy hadduu weyse u niyeystana taasuu leeyahy niyadu waa ta kala saaraysa maydhista cibaadada ah iyo maydhista caadada ah ee isnadiifin iyo isqaboojin iyo waxaa looga jeedo iyo isqurxin niyada markaa waxaa xaqiiqadeeda ka mida ama shardi u ah alikhtiraan inay la xidhiidhsan tahay shaygaa la niyeysanayo bilowgiisa inay la xidhiidhsan tahay marka soomka laga reebo taasuu ishaaray markuu yihi cinda gasli lweji wejiga maydhistiisu waa faralka u horeeya ee farallada weysada marka haddii niyadu ay ka dambayso maydhista wejiga maydhistii wejigu ma ansaxayso laakiin haddii niyadu ay ka dambayso faraxalashadii iyo luqluqashadii iyo sandaarsigii way ansaxaysaa waayo kuwaasi waa sunnayaal laakiin qofka niyada la yimi markuu wejiga maydhistiisa bilaabayo faraxalashadii iyo iyo luqluqashadii iyo sandaarsigii ajar ka heli maayo ile bilaaniyuu ku sameeye walihaada waxa fiican inuu niyada la yimaado markuu weysada bilaabayo faraxalashada markuu bilaabayo oo niyadana uu maanka ku hayo qalbigiisa ay xaadir ku ahaato ilaa wejiga meydhistiisa uu ka bilaabayo marka niyadu xaqiiqadeedu waa tii ahayd qasdu shay muqtarina bificlihi shaygii in loo qasdiyo iyadoo qasdigaasi uu la xidhiidhsan yahay shayga samayntiisa samayntiisu la xidhiidhsan yahay waxaa looga jeedaa qeybtiisa u horreysuu la xidhiidhsan yahay oo iqtiraan markaa curfiyabaa ku filan iqtiraan xaqiiqiya lama shardiyo inuu shayga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa in niyadu la xidhiidhsanaato xaqiiqatan inay ula xidhiidhsanaato shardi maa xukuman inay ula xidhiidhsanaato ayuunbaa shardiga wejiga ayaa ku xigo wuxuu yidhi wagaslu lwajhi waathaani rukunka labaad aslu gaslu jamiici lwajhi wejiga oo dhan meedhistiisa weeye wejiga waxa weji loogu bixiyey lianna taxsul bihi lmuwaajaha waa dadka ayuu qofku ku waajahaa markuu xaggooda u jeedo xadka wejigana horeynu usoo dhigano maa bayna manaabiti shacri ra'si haaliba wa aakhiri laxyeyn waa laga bilaabo halkaa timuhu ay ka baxaan timaa madaxu sida haalibka ah hadda ha kaba soo hormaraan ama dibba ha uga kacaan sida haalibka halka ay ku yaalaan ilaa laga gaadhayo labada daane hoose halkaa ay isugu yimaadaan lafgareedda ah oo xaggan hore lafgareedda isugu yimaadaan xagga dambena waxaa labada daana hoose ay isugu yimaadaan dhegta xadkiisu xagga ballarhkana waa maa bayna aludunayn waa inta labada dhegood udhaxaysa intaa in la maydhaa waa rukun ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الsalaati faغsiluu wujuuhakum idinkoo bilaaweysa haddaad doonaysaan inaad tukataan wejiyadiinna maydha marka maydhista waa in xadka aynu sheegnay la gaadhsiiyo waa in la maydho wax kastoo wejigaa ku dul yaalla oo waxa weeyaan tusaale ahaan buro ka dulbaxday wax allaale waxaa tima wejiga ku yaalla o dhan waa in la maydho oo dushooda iyo hoostoodaba la maydho waxaa qure laga soo reebaya wuxuu ahaa garhka timaha badan ee weliba nin ku yaal allixyat lkaiifa allixyat lkaiifana sidaynu hore usoo barannay waa alatii laa turaa maa taxtaha min albasharati fii majlisi takhaaubi haaliban waa garhka marka saa laysu hor fadhiye la sheekaysanayo ama lays wareysanayo jidhka ka hooseeya aan la arkahayn ee qarinaya waa garh badankaas garhka noocaasee faraha badan dusha in laga maydha ayuunbaa waajiba hoosta in laga maydhaa waajib maaha oo guntiisa la maydhaa waa hadduu nin ku yaalo hadduu gabadh ka soo baxo dul iyo hoosba waa inay maydho ile waa naadire kadalika qof khunto ah oo labeeba oo mushkilo ninnimo iyo raganimo iyo dumarnimo midnaba aan ku caddaan ile dumar buu isna noqon karaaye isna waxa waajiba garhku haba timo badnaadee guniyo baarba inuu maydho ayaa waajiba wejiga marka maydhistiisu si ay u dhammaystiranto waxaa laga maarmaana madaxa wax ka midana in la maydho ile xuduud udhaxaysa ma jirtee wejigii ma wada maydhi kartid oo maydhisiisa ma dhammaystiraysid adoon madaxa wax ka mida raacin wakadalika raqabada ama qoorta wax ka mida waa inu raaco iyo maa taxta addaqan lafgareedda halkan ka hooseysa wamaa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib maydhistii wejiga waajibkahayd baan dhammaystirba ahayn ilaa meelaha ay xuduudda leeyihiin wax laga galo oo wax ka mida la maydho wthaaliu gasulyadayn labada gacmood maydhistooda weeye ila lmirfaqayni ay maca almirfaqayni labada suxulla iyadoo lala maydhayo waaydiyakum ila lmaraafiqi buu hi ilaahay ilaadaasina maca bay la mid tahay wayazidkum quwata ilaa quwatikum ay maca quwatikum wlaa taakulu amwaalahum ilaa amwaalikum maca amwaalikum inay ilaadu bimacnaa macatayna waxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gacanta maydhay suxulka intuu maydhay buu ku daray oo maydhista ilaa cududduu gudageliyey sida abu hureyra uu sheegay walxadiidu fi saxiixi muslim gacanta markaa wixii ku dul- ku dul yaalloo dhan waa in la maydho timo ha badtaan ama ha yaraadaan daahiran wa baatinan waa in la maydho far dheeraadii hadday ku taal cidiyaha waa in la maydho xaggooda hoose iyo xaggooda saraba haddii ay cidiyaha hoostooda ay ku jirto wasaq ciid ama wax la mid a oo biyuhu inay gaadhaan jidhka ka hooseeya yana ka hor istaagaysa waa in laga saaro weeye ila haddii kale wasakdaasi biyihii bay ka celinaysaa qayb gacantii ka mid a qayb gacantii ka mid a inaan la maydhin bay noqonaysa gacantana wada maydh baa lagu yidhi alyadna waxaa looga jeedaa baabulwuduu marka la joogo min ru'uusi اlasaabici ila almirfaq waa faraha madaxoodaas ilaa suxulka ayaa yad looga jeedaa marka baabka la joogo baabu sariqa kitaabu sariqa marka la joogana waxaa looga jeedaa looga joo- looga jeedaa min ru'uusi اlasaabic ila alkaf ila ila rusqi baan u jeedaa waxa weeyaan madaxa faraha ilaa kala goyskaas arusqu la idhaahdo faqطacuu aydiyakum gacanta la jaraya waa intaa luqatanna alyad waa min ru'uusi اlasaabic ila alkatif markay gabayada iyo maahmaahaha carbeed ay ku soo aroorto waa faraha madaxooda ilaa garabka ayaa yad la idhahda marka saddexdaa macane ayaa ereyga yad uu leeyahay waaya waraabicuna masxu bacdi الra's waa madaxa wax ka mida in la masaxo madaxii ninka kii gabadha kii labeebka marka walow bacda shacratin hal tin barhkiina ha noqde oo ilahay wuxuuhi wamsaxuu biru'uusikum ba'duna waa litabciid waa madaxa barhkii yacnaa wax ka mida madaxa oo madaxa in la wada masaxaa waa sunna seenu arki doona waajib maaha waxaana u deliilay nebigu calayhi salaatu wasalaam in mararka qaarkood uu masaxay foodda inta kalena cimaamad dusheeduu masaxay marka madaxa hadduu bilaa time yahay dee diirkiisunbaa la masixi haddii time ay ku yaalaanna timaha ku yaala ayaa dushooda la masaxaya haddii tima la masaxaya waxaa shardi ah an yakuuna shacru fii xaddi ra's timuhu waa inay xadka madaxa waa inay ku jiraan dhinaca u jiifaan marka la eego laakiin timo xadkii madaxa ka soo baxay oo halkaa maraya haddaad biyo qaaddood sidaan u mariso masixitaankii madaxa kuu noqon mayso ama timo madaxa xagga dambe uga degay oo garbaha dhexdooda jooga haddaad dusha ka yara masaxdo xadka madaxa waa inay ku jiraan timahaasi marka la eego dhinaca ay u jiifaan marka leeya ha la masaxo waxaa looga jeedaa un wusuulu lbalali ila ra's in madaxa qoyaanu gaadho biyo qoyaankood inuu gaadho ee in gacan la dul mariya xataa shardi maaha haddaad maro qoyan oo dee biyo ay ka qoyan yihiin aad dul mariso gacantaadu madaxa aanay gaadhin masixitaanka waa waa kuwa ansaxaya haddii qofku madaxa uu maydho dee maydhistu waa masixitaan iyo dheeraad hadduu gacantoo markaa biyo ay ka qoyin uu saasun u dul dhigo aanu kuba dhaqaajin waxa weeyaan masixitaankii wuu ansaxayaa wagasluurijaali walkhaamisu rukunka shanaad gasluurijlayn labada lugood maydhistooda weeye maca alkacbayni iyada oo labada kuraamoodna lala maydhayo alkacbaan waa alcadmaani annaati'aani bayna asaaqi waalqadam waa labada lafood ee soo baxsan ee u dhaxeeya alqadam waa waxa weeyaan qofka gomadiisa lugtaynteeda hoose iyo saaq oo dhudhunka ah waa labada kuraamood kuwa inagu aynu u naqaano weeye inta la maydhaya ayay ka ji- ayay ka mid yihiin wa arjulakum ila alkacbayn buu ihi ilaahay maca alkacbayn weyaan macnaheedu oo nebigu gasala rijlaya xataa ashraca fi saaq saasuu hi abu hureyra waa haddaanu khuf xidhnayn haddii lugaha uu khuf ku xidhan yahay laba waa u bannaayin inuu maydho iyo inuu khufka dushiisa un masaxo shuruud gaarana waa leeyahy insha allah baab soo socda aynu ku arki doono wax allaale wixii lugaha ku dul yaale tima a burooyin a faro dheeraada a waa sidii gacmaha oo in la maydhaa waajiba wasaadisu rukunka lixaad atartiibu weeye waa kala horraysiin calaa maa dakarnaahu ay cala alwajhi aladii dakarnaahu saa aynu u sheegnay loo kala horreysiiyo oo niyadu ay u horreyso wejiga meedhisiisu ay ku xigto gacmaha meedhistooda sixitaanka madaxa lugaha meedhistooda ay u dambeyso oo tartiibtu waynagii soo aragnayoo waa anlaa yuqadama cudwun calaa cudwun waana xubin xubin laga horreysay wadcu kulli shayin fii rutbatihi shay walba meeshiisa in la dhigo weeye waxay fuqahadu yidhaahdaan ka warrama haddii qof afar qof ay afartaa xubnood intay kala qaybsadaan uu midba mid u maydho mid baa wejigiisa maydhaya isla markaa mid baa gacmihiisa maydhaya isla markaa mid baa madaxiisa masaxaya isla markaa mid baa lugihiisa maydhaya tartiibtii may joogtaa may haddii mar la wada maydho wixiiba tartiibtii ma joogto wejiga maydhitaankiisumaa ka xaasila saddexda kaleba meeshoodii meelaan ahayn bay dhaceen ila waxay ahayd inay kala dambeeyaan bay ahayd oo tartiibtii baa maqan waayahay halkan wuxuu kaga hadlayaa sunnayaashii weysada wuxuu uhi wa sunanuhu weysada sunnayaashiisu casharatu ashyaa shayaal oo tobano weeye toban waa ka badan yihiin laakiin inta uu halkan ku sheegay ayaa tobana atasmiyatu weeye waa in magaca ilaahay lagu bilaabo التسمية أوله وبسم الله لا يراه انت هسا كفلا أقلها وبسم الله إنه يراه أكمل كنا انت ودا ما يسكترنا بسم الله الرحمن الرحيم هدو كتاقوا بلوغة ويسوغو ولي ويسيدي دمين وحصوصته مركاسمو بسم الله يورانا وسيدي راشنك بلوغي سايدين بسنك الله قبتا دي لا إلابو أما لغا تاقوا وغانبا لغا تاقوا weli iyadoon la dhammayn waa lala iman karaa laakiin marka weysadii la dhameeyo bisin kuuma joogo macanaa maxalkiisiiba waa la dhaafa wa gaslu lkafayn sunnaha labaad waa in la maydho labada kaf labadaa cukur waa in la maydho luqluqashada ka hor qabla idkhaalihima waa in la maydho intaan la gelin labada kaf intaan la gelin labada gacmood intaan la gelin alinaa weelka weelkii biyuhu ay ku jireen marka halkaa maxaynu ka fahmaynaa in weel af bannaan laga weysaysan karo weliba dee gacanta laga dardarsan karo oo dadka qaar baa soomaalida qaar ba meel ay ka keeneen mooyaane daliil iyo madhab toona ma waafaqsana waxay dhahan haddii biyihii weel af bannaan lagu weysaysto oo markaa la dardarsado biyihii mustacmal bay noqonaya weysadu ku ansixi maysa bay dhahdaa wax saxa maaha taas biyuhu markay mustacmal noqonaya waa inaga hore u sheegnayoo waa marka xubintii lagu maydhay ay ka shubmaan xataa inta ay dul socsocdaan mustacmal maaha markay ka infisaalaan ay ka socmaan ay ka go-aan bay mustacmal noqonayaan qofkan markaa darsanayaa gacanta dhex gelinaya haddii gacantaa daahirinteeda uu niyoodo dee markaasaa biyihi ay mustacmal noqonayaan hadday yar yihiin weliba qullatayn ay ka yarin laakiin hadduu darsasho u niyoodo mustacmal ma noqonayaan ila biyo waxay mustacmal ku noqdaan in tahaaro farala loo isticmaalo markaanu darsanayana tahaaro farala uma isticmaalayo tahaaradii faralkahayd buu u qaadanaya waay marka gacmaha in la maydho waa sunna buuri intaan weelka la gelin goormay sunno noqonaysaa maan sunna haddii laga tago waa makruuh waxay arrintani sunno noqonaysaa haddii laga tagana makruuh noqonaysaa haddaan najaase lagu hubin haddii najaase lagu hubo oo biyuhuna ay yar yihiin in la dhex geliya ama bannaana waayo dee biyii baa najaasoobaya laakiin najaase laguma hubo marka in la dhex geliyaa makruuhun bay noqonaysaa haddii inay daahir yihiin labada gacmood la hubana in la dhex geliyaa makruuh xataa maaha sababta markaa loo diiday in la dhex geliyo waa shaki laga shakisan yahay in gacmaha ay wax gaadheen oo dee wax najaase ay mareen biyaha markaa arrintani ay sunno u tahayna waa biyaha qullatayn ka yar hadday biyuhu badan yihin oo qullatayn ay ka badan ay yihiin iyaga waa la iska darsan karaa iyadoon gacmaha gooni loo maydhin walmadmadatu buu yidhi sunnayaashii waxaa ka mid a luqluqashada marka gacmaha la maydho kadib la luqluqdo marka madmadadu وجعل الماء في الفم ama idkhaalu lmaai fi lfam waa in biyo afka la geliyo ha lagu warwareejiyo ama yaan lagu warwareejin ha la tufo ama ha la liqaba mar haddii qofkii weysanaya biyo intuu qaado afkiisa u geliyo intaasaa luqluqoshaa ku wareejintani waa wax dheeraada weeye hadduu ka tago qofka sunnahaasi aanu seegahayn laakiin sida akmalkaabaa ah luqluqoshada dhammayska tiran inuu afka ku wareejiyo si wax ku maydhayo kale kadibna uu tufo oo sida akmalkaa taas walistinshaaqu baa ka mida sunnayaasha istinshaaquna waa idkhaalu lmaai fi lanfi waa in biyo sanka la geliyo in markaa naqaska lagu jiidaa sandaarsiga ama istinshaaqa shardi uma aha asalkiisa mar haddaad biyihii sanka geliso yaanaad naqaskaba ku jiidine istinshaaqii waad samaysa laakiin naqaska inaad ku jiido o aada ku xeel dheeraataa waa sida akmalka ee dhammayska tiran nebigu wuxuuhi wabaaliq fi listinshaaq ila an takuuna saa'ima sandaarsiga ku xeel dheerow haddaanad soomanayn weeye alistinhaar baa isaguna jira oo labadan saddex ku ah istinhaar haddaad maqashana waa ikhraaju lmaai min alanf waa biyihii aada sanka gelisay soo daadinta aad soo daadisay aad soo saartaa istintaar la idhahda isaguna waxa weeyaan shardi umaaha sandaarsiga shardi umaaha laakiin waa sida akmalka ee dhammayska tiran kaan nabiyu yastanhiru biyadihi اlyusra saa cali bin abi aalib uu wariyey fii sunan imaam الnasaa'i gacanta bidix buu rasuulku alayh الsalatu salaam uu biyihii markaa uu sanka geliyey uu iskaga soo celin jiray sida afdalkaahina waxa weeye saddex darsiimo inuu ku kulmiyo luqluqashada iyo sandaarsiga oo mar buu darayaa biyihii buu in afka ku reebaya ina san ku gelinaya mar labaadna saa u samaynaya mar saddexaadna saa u samaynaya isaa la ysu raaciyo ayaa afdala oo sida nebigu alayh isalatu salaam uu samayn jiray wey wa masxu jamiici araasi sullayaasha waxaa ka mida madaxa oo dhan in la wada masaxo nuska qaarkood wa isticaabu ra'si bilmasx in madaxa masixitaanka la wada gaadhsiiyaa waa sunne in barh ka mida la masaxaa waa rukun iyo faral in la wada masaxaano waa sunne sida xadiidka cabdillahi bni zayd iyo xadiidka cuhmaaniya ku timi nebigu calayh salatu salam madaxiisao dhan buu masaxay halkaasuu ka bilaabay markaasuu qadaadka geeyey markaasuu soo celiyo halkaa keenay haddii ay madaxa imaamadii waxaas ay ugu duuban tahay madhabku waxa weeye inuu madaxa horta qeyb ka mida inuu masixo cumaamadoo khaliya ma masixi kara bay leeyihin shaaficiyadu madaxa in ka mida waa inuu masaxo inta kalena cumaamadda dusheeda waa inuu masaxo saas ayuu madhabku dhigayaa laakiin sida saxiixii waxa weeye in lagu kaaftoomi karo lagu gaabsan karo madaxa wixii ku duuban in dusha laga masixo waxaa u daliila xadiid thawbaan abu daawuud wariyey amarana الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam an namsaxa cala alcasaa'ibi wاtasaakhiin nebigu wuxuuna amray wixii madaxaanu ku duubanno iyo wixii lugahaanu ku duubno inaanu masaxno markay qabowga markaa uga cawdeen waay wamasxu udunayn wamasxu jamiic اludunayn labada dhagood dhammaantood inuu masaxo daahirihimaa dushoodii wa baainihimaa iyo hoostoodaba bimaain biyo uu ku masaxo jadiidin cusubo biyihii madaxa uu ku masaxay qoyaankii ka hadhay aan ahayn sunuhu waa sidaas marka daahiru udunayn maxaa looga jeeda waa maa yeeli ras daahirkood waa dhinacan madaxa xigta ee suulka lagu masaxo baainkuna waa intan xagga wejiga soo xigta weeye samaakha oo a daloolkaana isagana saasoo kale waa in la masaxo biyo cusubna waa in loo qaado oo biyihii madaxa lagu masaxay aan ahayn sida nebigu calayh isalaatu salaam uu sameeyey xadiid daciifa waa ku soo aroortay biyihii madaxa ku masaxay hadhaagoodii un inuu dhagaana ku masaxay wa takhliilu lixyati baa ka mida sunnayaasha garhkii takhliilintiisa lixyadii alkathati ee ahayd mid timo badan waa garhka ninka ee cufana timaha badan waa inagii nidhi dusha in laga maydho ayuunbaa waajiba oo hoosta iyo guntiisa biyaha in la gaadhsiiya waajib maaha halkana wuxuu noogu sheegay inay sunno tahay in takhliil lagu takhliilka macnaheedu waxa weeye farihii oo biyo ka qoyiin in hoosta sidaa loogu soo geliyo nabigaana calayhi salaatu wasalaam sidaa sameeyey waayo garhka ninku hadduu khafiif yahay waa inagii nidhi isagu takhliil uma baahno dee dul iyo hoosba waa in laga maydho guntiisa waa in la maydho garhkii gabadh haddii gabadh garh ka soo baxo iyo mid lebeebena waa saas oo kale waayo wa takhliilu asaabici ilyadayni labada gacmood farahooda in la takhliiliyo laysdhex geliyo faraha loo takhliilinayo waa tashbiik in la sameeyo sidaa in la sameeyo sunna iyaduna si meelaha markaa faraha u dhaxeeya loo hubsado inay biyihii wada gaadheen warijlayn ay wa takhliilu asaabici rijlayn labada lugood farahoodana farahan gacmaha waa in la kala dhex geliyo waxa dhahdaan fariirada bidix ayuu ku takhliilinayaayo taa fariirada midig iyo farta ku xigta ayuu kala dhex gelinayaa manaa tan u qoyan saasuu u wadayaa ilaa fariirada lugta bidix uu ka gaadhayo manaa xaggaa midig buu kasoo bilaabaya goormay arrintaasi sunno tahay arrintaas waxay sunno tahay haddii faraha inta u dhaxaysaa ay maydhantay oo markii dee gacmaha la maydhaya ay maydhantay kuwa lugaha inta udhaxaysaana ay maydhantayo oo la huba dee ama la malaynayo loo badinayo lakiin haddii la og yahay inaanay biyuhu gaadhin inta faraha udhaxaysa faraha lugaha ama faraha gacmaha dadka qaarkood bay dee farahoodu isdul saaran yihinba oo ilaa uu far kala dhex geliyo aanay biyuhu gaadhaynba markaa takhliilku waajib buu noqonaya ile maydhistii baa la-aantii aan suurtogelahaynbe laakiin meel maydhantay baa takhliilku uu sunno u noqonaya wa taqdiimu lyumnaa baa sunno ah tamidig inuu horeysiiyo cala lyusra tabidixu ka horeysiiyo ay min alyadeyni warijlayn oo labada gacmood saynu hore usoo barannay xubin qura iskaga dhigan yihin labada lugoodna xubin qura iskaga dhigan yihin walihaada ilaahay uu israaciyey wuxuu yihi wa aydiyakum ila almaraafiqi wa arjulakum ila alkacbayn walihaada hadduu qofku gacanta bidix hormaydho ama lugta bidix uu hormaydho bilaa khilaaf weysadiisu way ansaxaysaa laa ubaali biayihimaa badatu buuhi cali bin abi aalib waa abe yeeli maayo tooda aan ku bilaabay yani haddaan doono tabidix aan ku bilaa doono tamidig baan ku bilaabaya waxaana weysadu waa ku ansaxaysa haddaad wejiga dhinaca midig ku bilowdo haddaad dhinaca bidix ku bilowdo waa isku mid sooma way ansaxaysaa weysadii tanna waa saas oo kale laakiin waxa sunno ah maadaamaan hal mar la wada maydhi karin oo marba mid in la maydho ay noqonayso inta midig la horaysiiyo lixadiii caaisha radi allahu canha kaana nabiyu calayh salaatu wasalaam yucjibuhu التyamن في شhأن كuلh في طahuurihi وفي تarajuلhi وفي تanaculihi rasuulka wuxuu jeclaa midigeysiga طahaaro qaadashadiisa shanlaysigiisa kaba xidhashadiisa aduu kaba xidhanayo ta midig buu hor xidhan jiray hadduu shanlaysanayo madaxa dhinacaa midig buu ka bilaabi jiray hadduu dahaaro qaadanayo maydhasho ha noqoto ama weyse ha noqotee midigtu horreysin jiray marka waa sunne waa labada xubnood ee hal mar aan la wada maydhi karin laakiin labada xubnood ee hal mar la wada maydhi karo iyaga dhinaca midig in la horeysiiyaa sunno maaha iminka wejigu wuxuu leeyahay dhabankaa midig iyo kaa bidix sooma hal mar baa la wada maydhi karaa labadoodaba marka lama odrhanayo waxaa sunno ah wejiga dhinaciisa midig in la hormaydho la odhan maayo oo hal mar baa la wada maydhi karaa wuxuu yihi wطahaaratu baa sunno ah in la maydho xubnihii ثaلaaثa ثaلaaثa saddex saddex oo wuxuu markuu leeyahay ثaلaaث ثaلaaثa manaa xubintii la maydho in saddex la maydho tii la masaxayn in saddex la masaxo ilaa xataa aqwaasha wixii la akrinaya bisinka in saddex jeer lagu celiyaa sunaa bay leeyihin iyo adkaarta markaa weysada dabeed lala yimaadayo qowlan wa ficlan wixii weyse ku saabsan in saddex saddex laga dhigo tawada'a anabiyu calayhi salaatu wasalaam alaaan alaaa xadiidka bukhaari wariye bay deliishanayaan waysadiisa oo dham inay saddex saddexahay markaa qowlan wa ficlan saasaa la yeelayaa bay leeyihin waa sunne watakraaru walmuwaalaatu markaa nusakha qaarkood baa halkaa waطahaaratu halaaan ayaa waxaa ku yaala watakraaru baa sunno ah labadu isma raaci karaan takraarka iyo ahaaratu halaaan waa isku midde in saddex saddex weysadii la saddexeeyo iyo atakraar waa isku mid oo kucelcelinta saddexaynta unbaa looga jeedaa waaye walmuwaalaatu baa sunno ah in la xidhiidhiyo xubnaha meedhistooda ayaa sunno ah oo laa yufaraqa bayna alcudweyn tafriiqan kaiira labada xubnooda la maydhayo ama mid la maydhayo midna la masaxayo inaan in badan loo dhaxaysiin bal yuطaharu اlcudwu bacda اlcudwi xubintii waa in la daahiriyo xubintii kale dabadeedba oo maxaa daabid iyo qaacido u ah waa in xubintii la maydho tii ka horeysay intaan maydhisteedii aanay qalalin intaanay maydhistii ka qalalin waa marka jawigu muctadil yahay bay dhahdeen dhexdhexaad iyo dabaylaha iyo waaya haddii markaa la yska daayo tii hore ay qalasho kadib tii kale la maydho de sunnun baa laga tegay lakin weysadu way ansaxaysa oo imaamu shaafici raximah llahu tacaala madhabkiisu waxa weeye xidhiidhintu inay sunno tahay waxaanu deliishaday aarka ibnu cumar ibnu cumar tawada'a fi الsuuq wataraka rijlayhi uma dahaba uma ata almasjida faduciya ilaa janaazatin fagasla rijlayhi fasallaa calayha isagoo suuqa jooga ayuu weysaystay labada lugood unbuu ka tegey waanu maydhin masaajidka markuu tegey baa janaase la yidhi kaali ku tuko weysadii kumuu soo wada celini labadii lugood unbuu maydhay aharkaasuu shaafici masaladan ka qaatay laakiin waxaa hore inoo soo martay muwaalaadku cid ay faral ku tahay waana sunna ahayn ciddaas iyo ahayn talow haye daa'im alxadath qofka wixii weysada jebinaya uu si joogtaa uga socdo isaga inuu xidhiidhiyaa waa waajib waayo isaga weysadiisu dee xadath suulin mayso ila wixii weysada jebinayaaba si joogtaa uga socdee suuradii weysada waxaanuu samaynayaa xaqiiqata weyse maaha suuradii weysaduunbuu leeyahy muuqaalkii weysaduunbuu leeyahy marka in xadadkii lagu yaro khafiifiyo weeyaan ujeeddadu marka hadduu kala geeyo de xadadkiibaa sii badanaya sooma marka maqsuudkii u weyseysanayo waa takfiif alxadad baa meesha ka baxaya waay faslu fi listinjaa fasalkan wuxuu ku saabsan yahay istinjaaga alistinjaa wuxuu ka yimi najawtu shay qaطactu shaygii waan jaray weyaan macnaheedu istanjaa ay qaطaca canhu alada oo qofkan dee istinjooday wixii ka soo baxay buu iska jaray sooma uu iska suuliyey dee fakaana lmustanji yaqطacu bihi اlada can nafsihi sharci ahaana istinjaag waa maxay waa isaalaة ma calى الsabiileyni min الnajaasati biاlmaai aw biاlxajari aw bihima macan isaalaةu ma calى الsabiileyni min الnajaasa istinjaagu waa in la suuliyo waxa labada marin marsan qubulka ama duburta oo najaaso ah kaadidii ama saxaaradii ama wax kaloo dee najaaso ka soo baxayba se dhiig oo lagu suuliyo bilmaai biyo aw bilxajari ama dhagax aw bihima macan ama labadaba la ysu raaciyo intee dhagax lagu masaxo kadibna biyo laga dabageeyo kaasaa istinjaa la idhaahda wuxu uhi walistinjaau istinjoodku waajibun weeye min albawli ay min khuruuji ilbawli kaayada soo bixitaankeeda in laga istinjoodo iyo walkhaayiti saxarada soo bixitaankeeda laga istinjoodo biyo ama dhagax lagaga istinjoodo waa waajib oo nebigu calayh isalaatu wasalaam markii cali bin abi aalib oo dee nebigu uu sodog u ahaa uu ka xishoodee miqdaad bin aswad uu diray isagoo weydiinaya madida biyahan dee qofka ka yimaada marka inta badan dareen uu galo dareen shahwadeed nebigu calayh الsalatu wasalaam wuxuu yihi liyaqsil dakarahu walayatawada wuxuu amray inuu iska maydho iska maydhistaasina waa istinjoodkii wey xadiiثu salmaan baa isagoo lamida fi muslim waamarana an laa nastanjiya biaqala min ثalaaثati axjaar in la istinjoodo nebigu amar buu ku bixiyey wuxuuna amrin nebigu saddex dhagax ka yarin inan ku istinjoodo marka istinjoodku goormuu waajibaya qofku hadduu musqusha iska galo oo uu saxaroodo tusaale ahaan oo uu iska kaco miyuu dembaabaya isagoon iska maydhin aan iskana biin buu iska kacay miyuu dembaabaya istinjoodku laba xaaloodun buu waajibaya xaaladda koobaad waa cinda alqiyaami lisalaa waa markuu qofku doonayo inuu tukado ila salaada shuruuddeedu waxaa ka mid a tahaarat lbadan inuu jidhkiisu najaas daahir ka yahay qof kaajayoo kaadidii marsan tahay ama saxaroo saxaradii marsan tahay dee jidhkiisi baan daahir ahayn markaa salaaddiisi baan ansaxayn xaaladda labaadna oo najaasada in la iska suuliya ay waajib tahay wa idaa kaana yatadamaqu biha haddii najaasadii ay qofkii dee ay ku dhoobmayso oo meeshii ay ka soo baxdeen meelaan ahayn dee ay gaadhiso laakiin haddii saxaradii halkii ay ka soo baxday un ay ku koobnaanayso oo jirhkiisa kale aanay gaadhahayn hadduu iska daayo istinjoodka uu dib isaga dhigto dembaabi maayo waaye walafdalu buu ihi sida fiicani an yastanjiya waa inuu ku istinjoodo ay awalan marka koobaad bilaxjaari dhagaxaan uma yutbicha dabeetna dhagaxaanta uu raaciyo aaniyan marka labaad bilmaai biyo oo inuu horta labadaba kulmiyaabaa fiican labadaba inuu kulmiyo ayaa fiican mid waa ku kaaftoobi karaa dhagaxoo qura isagoo biyo haysta biyahoo qura isagoo dhagax iyo wax la xukma helaya laakiin sida fiican waa inuu labadaba kulmiyo lianna alxajara yuziilu lcayn dhagax iyo wixii la xukumi najaasada caynteedii iyo lafteedii buu meesha ka saaraya walmaau yuziilu lahar biyuhuna waxay meesha ka saarayaan najaasada raadkeedii yanaa urteedii wixii meesha ku hari lahaa ayay meesha ka saarayaan ta kale hadduu dhagaxa horeysiiyo waxay taasi faa'iideyneysaa inaan gacantiisi dee aanay najaasadii dhex gelin ayay faa'iideyneysaa oo gacantii bay u dhowreysaa taas waaya wayajuusu waxa bannaan buu ihi an yakhtasira inuu ku gaabsado qofka istinjoonaya cala almaai biyo qura waa u bannaantay nebigu calayh isalaatu wasalaam sida xadiidu anas ku sugan fi saxiixayn yanaa biyo qura buu ku istinjooday wax kale aanu ka horraysin aw calaa alaaثati axjaarin ama saddex dhagax inuu ku gaabsado ayaa ku filan saddexdaasoo yunqi uu ku nadiifinayo bihina iyaga almaxalla meeshii ay wax ka soo baxeen yanaa saddexdu waxay ku filan yihin hadday meeshii nadiifiyaan haddii se aanay meeshii nadiifinoo weli najaasada caynteedii ay joogto saddex waa inuu ka badiyo tirada ay najaasadu ku suuleyso waa inuu gaadhsiiyo sida sunnin waa inuu witri ka dhigo tiro kala dhiman yusanu liitaar ayib maxaa looga jeedaa markaa alxajar maxaa looga jeedaa horeynu usoo sheegnay markana culimadu dhagax baa lagu istinjoon karaa dhagax alxajar alxaqiiqi un loogama jeedo waxaa dee inaguba dhagax aynu naqaano un loogama jeedo oo alxajaru waa nowcaan alxajar alxaqiiqiy waa ka inagu aynu dhagaxa u naqaan iyo alxajar alxukmiyi oo ah wax kasta oo hawshaa uu qabanaya dhagaxu marka lagu isinjoonayo qabanaya walow dhagaxba xaqiiqatan yaanu ahaane oo ah kullu jaamidin طaahirin qaalicin gayri muxtaramin wax kastoo ah jaamid wax qalalan maxaa la diidaya yanaa qofku inuu wax qoy jilicsan ama qoyan oo aan biyo ahayn uha waan ku istinjoonaya taasi ma daahirinayso jaamid waa inu noqdo shaygu waana wax ishaysto adag waa inu noqdo oo ciid qofku hadduu qaado ciiddaa dee kala daadsan uha najaasaan iskaga biinaya ma ansaxayso waa inuu biyo ku isinjoodo markaa intaa dabadeed waay waa inuu noqdo aahir shay najaasi istinjo geli maayo waa inuu noqdo qaalic shay fujinayaayeen najaasadii shayga markaa almaskaa ama layinkaa aladii laa yuqlicu najaasata limuluusatihi aw likownihi layinan laa yasixu bihi istinjaa shayga wixii dee meesha maray aan ka jar ahayn sababtuna ay tahay inuu yahay shay sibibaxa sida fataatiirtoo kale ama dee bikeeri xaggiisa dambe siman ama jilayciisa awgii baan waxba uga jar ahayn ka istinjigu ku ansixi maayo saasoo kale waa inaanu xurmo lahayn oo shay kastoo xurmo leh in lagu istinjoodaa ma banaana sida qofka bani aadamka jidhkiisa wax ka mida ha noolaada ma ha dhintee wakadalika ajzaa xayawaan alxay xayawaan nool qaybihiisa atila wax kale ma hayee sacayga dubkiisaan ku istinjoonaya ma ansaxayso laguma ogolo taas waaye wakadalika wax kasta oo bani aadamku ay quutaan wax hadda bani aadam cuni karaba yaanu noqonayn oo lafta in lagu istinjoodo waa ka rasuulku alayh salatu salaam diiday waxaa la mid ah awraaqu kutub ilcilm kutubta cilmiga walow aayadiyo axaadiisba yaani ku qoraane ajruumiga ka soo qaad kitaabka yare naxwaha waraaqiisa kuma istinjoon kartid aayadiyo axaadiisi kuma yaalaan laakiin cilmigaa xurmo leh iyo in la qadariyo la dhowro waay marka dee shuruuddiisana inaga hore usoo aragnay oo shayga lagu istinjoonaya shuruudda aynu sheegnay buu leeyahy inuu jaamin noqdo inuu aahir noqdo inuu qaalic noqdo hayr muxtaram inuu noqdo shaygii soo baxayna shuruud buu lahaay yaynu xusuusinaya si dhagax iyo wax lamida loogu istinjoodo shayga soo baxaye qofka kasoo baxee kaadi ama saxaar ama wax lamidina shuruud buu lahaa maxay shuruuddi safiinaynu kusoo aragnay ila waa kii yidhi safiinuhu shuruuطu ijzaaءi اlxajari amaaniya marka sideeddaa waxaynu nidhi afar waxay u noqonayaan shayga lagu istinjoonayo waa inagaa sheegnayba jaamid aahir qaalic hayru muxtaram afarna waxay u noqonayaan wixii qofka ka soo baxay haye inaanu ingegin alaa yajifa hadduu ingego dhagax iyo wax lamid waxba ka tari maayo biyon waanid ku istinjooto hadduu meeshii ku ingego laba allaa yantaqila can maxali khuruuji yacnaa inaanu ka guurin markuu soo baxay halkii uu fadhiistay hadduu meel kale usii guuro biyuunbaa daahirinaya waa ila saddex allaa yaطrac calayhi najisun aakhara ajnabiyun canhu shay kastoo ajanabi kaah waa inaanu dusha kaga iman oo xataa haddii biyo la mariyo biyu najaas ba yaanay ahaane oo aanay daahirin intaa dabadeed ma odhan karto ni biyo way ii gaari waayeene dhagax baan iskaga istinjoonaya la haddaad wax kale ku dartay meeshii waxaa timi najaasa khaarijiya dhagaxu wuxuu kaa daahirinaya wixii kaa soo baxay iminkana biyihii aad ku dartay wixii kaa soo baxay baa najaaseeyey marka najaasa khaarijiya bay biyihii noqdeen kuwaana dhagax ma daahiriyo biyuunbaa daahiriya ka afraad allaa yantashir allaa yujaawisa asafxata walxashafata hadduu kaadi yahay dakerka intiisa hore waa inaanay dhaafin haddii qasabadaa dambe ay gaadho biyuunbaa kaa daahirinaya haddii wuxuu saxaro yahayna labadaa dhabanood ee daloolka dabada hareeraha kaga soo jeeda waa inaanay dhaafin hadday dareerto saxaradioo berida ay u wareegto taa biyuunbaa kaa daahirinaya dhagax iyo soft iyo waxaas kaa daahirin maayaan maxalkii bay dhaaft waaya wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan an yakhtasira inuu ku gaabsado cala almaai biyo biyo qurhow ku istinjoodaa waa bannaantay shareecadana la timi carabi way diidi jireen oo waxay odhan jireen ma naag baanahay markaan biyo ku istinjoonaya laakiin shareecada la timi aw calaa alaaثati axjaarin ama saddex dhagax ayuu ku gaabsan karaa wayajuusu waxa bannaan an yaktasira inuu ku gaabsado calaa alaaثati axjaarin saddex dhagax oo yunqi uu ku nadiifinayo bihinna iyaga almaxalla meeshii waxa weeyaan ay wax ka soo baxeen marka xadiidkii salmaan aynu akrinay baa inay saddex ahaadaan u daliila marka ma saddex dhagaxoo kala madax bannaan baa loo jeedaa maya waajibku waa alaau masaxaat in meeshaa saddex jeer la masaxo saddex dhagaxoo kala duwana lagu masaxo ama dhagax qura oo saddex giftin leh saddexdiisaa giftin marba mid ha lagu masaxo ama dhagax qura saddex jeer ha lagu celiyo taasee ku suurtooda tal hore inoo soo martay haye markaad marka koobaad meeshii ku masaxdo inaad maydho soo ma haddana mar labaad haddana mar saddexaad markaa dhagax quraad isticmaashay saddex jeer laakiin waad maydhayo dee najaasadii horead ka daahirisay shardi buu lahaa kale shardigu muxuu ahaa haye waa inaanu qoyanayn hadday biyo ka qoyan yihiin dhagaxii oo biyihii aad ku maydho ka qoyan aad tiraa mar labaad baan ku isinjoonaya ma ansaxayso waayo maxaana u ansaxahayn dee shuruudda miyaanay ka mid ahayn anlaa yaطraca calayhi ajnabiyun shayga kaa soo baxay aad dhagax iyo wax la mida iskaga daahirinayso waa inaan wax kale oo ajanabi ah oo aan isaga ahayni waa inaanay ku darsamin dee halkana biyihii dhagaxa marsanaa baa ku darsamaya biyihii baa markaa dee ku najaasoobaya wixii meesha marsanaa najaaso dee debadda ka timi bay markaa biyihii noqonayaan najaaso debadda ka timina dhagax ma daahiriyo ee najaaso adiga kaa soo baxdu buu daahiriya marka waa inaad qallajiso markii koowaad baad halkaa dhagax isticmaashay haddaad doonaysa mar labaad in isticmaasho waa inaad maydho oo aad qallajiso mar saddexaadkana saasoo kale wuxuu yihi faidaa araada hadduu doono aliqtisaara ku gaabsasho calaa axadihima midkood uu ku gaabsado manaa biyaha iyo dhagaxa midkood inuu ku gaabsado hadduu doono falmaau biyaha afdalu ayaa wanaagsan waayo biyuhu لأن الmا يuزiل الcayn ولأن الxaجaرa laa يuزiل الcayn لأن الmاءa يuزiل الcayna والأثر maxaa yeelay biyuhu waxay suulinayaan cayntii iyo najaasada lafteedii iyo raadkeediiba dhagaxuna يuزiل الcayn وlaa يuزiل الأثر najaasada caynteeduu meesha ka kaxaynaya lakin raadkeedii ka kaxayn maayo haddaad dhagax ku istinjoodo najaasadii meesha weliba kasii uraysa dhagaxa haddaba shardi waxa uu ahaa an yunqiya almaxalla sooma inuu meesha nadiifiyo waa ka inagu yidhi aw calaa alaaثati axjaarin yunqi bihina almaxalla goormaa la odhan karaa qofkii dhagax iyo wax la xukuma ku istinjooday meeshii wuu nadiifiyey mar hadduu saddex jeer masaxo ma waxaa la odhanaya wuu khalaas wuu istinjooday wa an yamsaxa xataa laa yabqa ilaa aharu laa yuziiluhu ila almaa waa inuu masixitaanka wado dhagaxa iyo waxa la xukumkaa meesha ku masaxayo ilaa waxa meesha ku hadhay uu noqdo uun wax biyo mooyaane wax kale aan isuulin karin ama qururax yaryar iyo waxaas mooyaane wax kale aan isuulin karin laakiin haddii weli meeshii uu marsan yahay wuxuu dhagaxu suulin karo muu istinjoon qofkaas wayjtanib waa ka fogaanayaa buu ihi qofka istinjoonaya qofka xaajo gudanaya wayjtanib waa ka fogaanaya qaadi alxaajati ka xaajo gudanaya istiqbaal alqiblati buu ka fogaanayaa qiblada ujeesashadeeda alqiblatu waa alkacba inuu u jeesto xaggeeda wastidbaaraha u daba jeedinteeduu ka fogaanayaa fi saxaraa'i waa hadduu ku xaajo gudanayo meelaan ahayn dhisme loo diyaariyey xaaje gudashada u nabiga alayh isalaatu wasalaam yihi laa tastaqbilu اlqiblata bikaa'iطin walaa bowlin walaa tastadbiruuha walaakin shariquu aw garibu xadiiu abi ayub wagayri markaad xaajo gudanaysaan kacbada kaadi iyo saxaraa ula jeesanina hauna daba jeedinina laakiin qorax ka soo bax u jeesta ama qorax ka dhac warkaas wuxuu ku wajahan yahay qofka ay kacbadu ka xigto waqooyi sideenna ama ay ka xigto koonfur sida reer madiine reer madiine waynu iska soo horjeesanaa inagu soo waqooyi uma jeedno iyaguna xaggaasay u jeestaan oo kacbada ay ka xigtaan marka labadaa qolaa la leeyahay bari ama galbeed u jeesta laakiin qofka ay kacbadii ka xigta bari ama galbeed macnaheedu ma aha ila wixii loo diidaya waa kacbada inuu u jeesta ama u daba jeediye macnaheedu maaha in bariga iyo galbeedka sidiisa loo doonayay waa haddii bari ama galbeed aanay kacbadu ka xigin weye marka marka la leeyahay fi saxaraa saxaraaga waxaa looga jeedaa dhisme xaaja gudashada loo diyaariyey haddaanu ku jirin qofku hadduu galo meel xaaja gudashada loo diyaariyey walow gidaarkeedu ha kaba fogaadabe isaga qiblada waa u jeesan kara waana u daba jeedin karaa bay leeyihin saasay xadiidkan aynu akhrinay iyo xadiidka ibnu cumar uu yihi waxaan arkay nebigo xaajo gudanayo qaacidan calaa libinatayn mustaqbil ashaam mustadbir alkacba oo xagga shaam u jeeda kacbada in ay ka dambayso saasay ku jamciyeen nebigu musqul buu ku jiray bay ka qofku musqusho ah meesha xaajo gudashada loo diyaariyo hadduu ku xaajo gudanayo dhinacu doonu u jeesan karaa laakiin meel bannaan ama meel meel bannaan oo isaga iyo kacbadii wax kala qarinayaa baanu jirin oo u dhow saatir u dhow ama wax isaga iyo kacbadii kala qarinayaa jira laakiin wuu gaaban yahi oo huluthay diraac dhudhunkaas saddex marka loo qaybiyo laba ma leeka kaa weeyaanka markaa aanu jeesan karin qiblada aanuna daba jeedin karin waaye aanu yaro caddayna halka meel xaajo gudashada loo diyaariya hadduu ku xaajo gudanayo istiqbaal iyo istidbaarba waa u bannaan yihi qibla u jeesasho iyo u daba jeesasho u daba jeedin meel aan loo diyaarin buu ku xaajo gudanayaa dayr ma dhismo baa noqotay ama meel bannaan haddii uu jiro shay isaga iyo kacbadii udhaxeeya oo u dhow u dhow yaho saddex dhudhun ka yar saddex dhudhun ama ka yar buu u jiraa waanuu dheer yahay oo qofkii dee fadhiye wuu qarinayaayoo dhudhunkaasoo loo qaybiyey saddex meelood labadii buu leegi istiqbaal iyo istidbaarba waa u bannaan yahi taa cagsigeeda meel bannaan buu markaa ku xaajo gudanaya wax saatiri maba jiraba istiqbaal iyo istidbaar looma ogola waayo wuxuu ku xaajo gudanayaa shaybaa isagee kacbada u dhexeeya laakiin wuu ka fogi saddex dhudhun ka badan buu u jiraa ama waabuu u dhow yahay laakiin dhudhun saddex meelood loo qaybiyey labadii dherer ahaan ma leeka markaa looma ogola istiqbaal iyo istidbaar wayajtanibu waa ka fogaanayaa buu ihi albawla kukaadiga uu ku kaajo iyo walghaayid asaxaroodka uu ku saxaroodo albawla ee atabawula baa loo jeeda walghaayida wataqawuta saxarood filmaay biyihii uu ku kaajo ama uu ku saxaroodo arraakidi biyihii fadhiyi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nahiyey naha can ilbawli fi lmaai araakid aladi laa yajri nebigu wuxuu diiday in lagu kaajo biyaha fadhiyan soconayn hadday mustabxir mustabxir yihiinoo biyo aada u badanoo dee badoo kale ah waxay leeyihiin waa jaais iyadu waa bannaanta hadday soconayaan oo ay badan yihiinna se webi dhanoo dee iska socda ama dooxaa rogmanaya bilaa karaaha waa bannaantay bay dhaahen hadday soconayaan oo ay yar yihiinna maca alkaraaha bay bannaantay wa taxta shajarati wuxuu ka fogaanayaa wayajtanibu waa ka fogaanayaa qadaa alxaaja xaaja gudashadii taxta shajarati geedkii hoostiisa uu ku xaajo guto shajaradii almuhmirata ahayd mid midha yeelata wa fi ariiqi waddadii inuu ku xaajo gutu ka fogaanaya iyo wadilli iyo harhkii iyo wathaqbi godkii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waddada in lagu xaajo guto waa diiday oo itaquu lacaaneyn buu ihi qiila waman lacaanan ya rasul allah qaala aladii yaqdi xaajatahu fi ariiqi innaasi aw fii dilihim rawaahu muslim labada nacdasha sababa iska ilaaliya waa kuwee baa la rasuulka ilaahay waa qofka ku xaajo gudanaya wadda ay dadku maraan waddadu hadday tahay mid la isticmaalo ayaanay bannaan in lagu xaajo guto laakiin dariiqa mahjuurkee la yskaga tegee laga guuray dhulka kaluun buu la mid yahay hadhkuna hadduu yahay hadh la isticmaalo oo lagu intifaaco la hadhsado ayaanay bannaanayn in lagu xaajo guto fii dillihim fii ariiqi innaasi aw dillihim saasuu yihi nebigu alayh isalatu wasalaam geedka markaa midho yeesha midhahana waxa looga jeeda midho dadku ay cunaan ay ku intifaacaan isna hoostiisa in lagu xaajo guto waxa loo diiday laannahu dee midhihii baa kharibmaya ile geedka way ka daadanayaan taxtiyadana waxaa looga jeedaa inta ay midhuhu gaari karaanba markay soo dhacaan xadka geedka hoostiisa midhuhu ay gaari karaan oo dhan inaanu ku xaajo gudan almuhmira marka le geed markaa midhale looma jeeda maxaa loo jeedaa geed lagu yaqaan inuu midho yeesho markaa midhi ha lahaado ama yaanu lahaanin athaqbina waxa uga jeedaa aljuxr marka aljuxru iyo asarab baa kala jira aljuxru waa annaazilu fi lardi almustadiir waa godkaa dhulka saa u galay ee wareegsan ayaa juxr la ydhaha asarabna waxaa la idhahdaa ka jeexan saa u jeexan dee bohoshii oo kale marka thaqbuna waa bimacna aljuxri weeye walaa yatakalamu hadli maayo cala albowl kaayida dusheeda iyo walghaayita saxarada dusheeda ka hadli maayo inay daruura keenta mooyaane aadaabta ka midta yani markaa uu macnaheedu waa maxay cala albowli markuu leeyahy waa xaal albowl marka uu kaajayo lakiin haddaan markaa kaadii ka socon walow meeshii ha fadhiyabe waa hadli karaa markay saxaradu ka socotaanu hadlayn laakiin haddii aanay saxara markaa ka socon walow meeshii musqushii haba dhex fadhiya waa hadli karaa makruu maaha hadalki walaa yastaqbilu u jeesan maayo ashamsa qoraxdii walqamara dayax walaa yastadbiruhumaa una daba jeedin maayo markaa talo xagguu u jeesanaya oo halkii wadaadkii ninkii maqlay wadaad masaladan sheegaya muxuu yihi xagga sanu u kaajaa la yidhi soo maha kolle wax xikaayana jirta ilaahay baa ogay sana waa sidee suu yihi dhinac walba dee ha u jeesan ba adduul culima qastaa nahay marka la dhaha qibladii ha u jeesan ha u daba jeedin qoraxda ha u jeesan ha u daba jeedin dayaxa ha u jeesan ha u daba jeedin de xagga sarun baa hadhay buuri marka masaladan waa daciif xataa madhab ahaan oo sida muctamadka alimaamu nawowi raximah llahu tacaala uu tilmaamay inay madhabkii shaafici tahay waa inaanay makruuh ahayna asal ma laha masaladani xadiida ku soo arooreena waa mawduuc markaa qoraxda waa loo jeesan karaa waa loo daba jeedin karaa saas oo kale dayaxa daliil ahaan iyo madhab ahaanba ina istidbaarahumaa laysa bimakruuhin buu ihi in taraka istiqbaalahuma wastidbaarahumaa ina tarka istiqbaalihima wastidbaarihimaa sawaa buu ihi mar kalena walaa istanji ku istinjoon maayo biyamiinihi midigtiisa oo nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaa yidhi walaa istanji biyamiini midigtiisa ayaanu ku istinjoon waxyaabaha sharaf iyo maamuuska ayaa loo isticmaalaa midigta waxyaabaha liitana bidixaa loo isticmaalaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin